xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahee marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahee ii qaneecaadihee warka waa dalba dooqaaga waxaa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan danaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobbadaad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si adag uga hadlay xiisada ka dhexaysa jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya maamulka jubbaland oo sheegay inay weerartay diyaarad kusii jeeday raaskambooni wasiirka amniga ah maamulka jubbaland oo sheegay inuu ka badbaaday iskuday lagu soo xiri lahaa dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay doorashooyinka la filayo dalka dhowaan inay ka dhacaan intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goorrow diyaar garooba warkaa oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo sabtiya waana toddobada bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkiga intaa ka faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga hadlay xiisada ah u dhexaysa axmed madoobe iyo dowladda federaalk soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya cabdulqaadir cabdinaasir saalax iyadoo khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexe uu marba marka kasii dambeeya sii xumaanayo ayadoo muddooyinkii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqyo ciidan laga soo warinayay inay wadaan ciidamada dowladda dhowaan ay geysay raaskambooni iyo ciidamada jubbaland walow fasaraad kala duwan laga bixiyey ciidamada dowladda dhexe ay geysay raaskambooni dowladda dhexe dhankooda waxa ay sheegeen in ciidamada ay geeyeen raaskambooni ay ammaanka kala wareegeen ciidanka midooda afrika oo halkaasi baneeyey balse jubbaland dhankooda waxa ay sheegeen ciidankan la geeyey raaskambooni inay yihiin ciidan duulaan ku ah jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay shalay masjid ku yaalla madaxtooyada ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexe wuxuuna axmed madoobe ku eedeeyey in xal waliba oo lagu dhammayn karo khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexe uu diiday wuxuuna sheegay madaxweyneka madaxweyne ahaan inuu qancin waayey lana sharay axmed madoobe sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu u diri u tegay sidoo kale xal uu ka diiday wuxuuna carabka ku adkeeyey madaxweynaha in dalka mas-uul ay ka yihiin axmed madoobena laga aqbalaynin waxa uu wado
waan qanci weyne anaa gooni ula shiray aniga ra-iisul wasaaraha gooni ula shirnay ra-iisul wasaaraha inta baxay gurigiisa ugu tegey oo kula soo shiray madaxweynayaasha meesha joogayaan u dirnay oo u tegey oo gurigiisa ugu tegey oo gooni ula soo shiray maalintii dambana anagoo joogno bal waa isku soo noqonayna adaa isku joogno shirkuna noo furan yahay ayuu iska baxay waa baxaya halla ii sheeg waa wacay waxaa raxmadow maxaa u baxay waa baxaya yidhi anigu waanu xanuunsanahay howlna waa iga kala daadsan tahay kan waa kii kale waay ra'yigaygana aniga waa diibay oo ra'yi iguma dhinna bis waxaan dhahna weliba meeshaas waa habeenkii waa baxaya mugaan maqalnaan iswarwarsanay in arrintan tanasul laga muujiyo yaan ku ballannay waxaan dhahnay axmed noo joog saacado ilaa lix saac noo joog shirka waa xirina waa lagu kala tegay iyo dadka soomaaliyeed si aanay u message fariin khaldan si aanay u gaarin qadiyadaan isku haysano doorashada ah shirka dambaan geysanaynaye oon isugu imaan doonne kan waa gunaanadaynaa qodobo kalaa noo yaallo waa diiday waa tegay axmed markuu tegay meesha waa wacnay waa daba kacnay waxaan dhahnay aan ku nimaado aan warkii iyo doodii aan sii wado waa naga diiday may waxaan dhahnay horta adigu bal nia wixii haddaa iska kala dadejiso bal noo soo noqo nimankaan xataa waa ku sugayaan sooma noqon karu dhah annagoo dhan macal ragga kaleoo madaxweynayaasha ah iyo n c c d oo dhan oo guurayso aan soo guurno oo aan kismaayo kugu nimaado maya hadda waa mashquulan ahayoo de iguma imaan karu dhah haye walba muddo qaadee goormaa noo soo noqonaya annaga waa kala tegina aan ballanno axmedaa waktigaa imaanaya ee aan isku soo noqonno aan dhahna ayadana waa diiday wakti waa waaye war u kaadi war aan wada hadalno doorashada iyo waxa aad la ordayso noogu kaadi war guddiga aad dhisaysa iyo dadka waxaad u sheegaysa jooji aan isu nimaado aan ku nimaado noo imaaw daba joog nag ilaa markii dambe ou dee teleefanadana naga qaban waayo awaamirtiina uu iska sii wato
dhankiisa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo marar badan khudbad jeediyey ayaa dhankiisa sheegay in dowladda dhexe ay wax wada- wadahadal ogoleen xalna aysan ogoleyn wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa sheegay inuu ka badbaaday eh, isku day dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo xiri lahayd warbixinta warkan waxaa inoo haya luqmaan cabdi bashiir wasiirka amniga jubbaland jenaraal yuusuf xuseen dhuumaal oo baryahan howlo shaqo u joogay gobolka gedo ayaa mar uu warbaahinta la hadlayey sheegay in saraakiil ka amar qaata dowladda federaalka soomaaliya ay isku dayeen inay ka hor istaagaan baled xaawo dhanka kale wasiir jenaraal dhuumaal ayaa dusha kaga tuuray eedo culus dowladda federaalka soomaaliya taas oo uu sheegay inay isku dayeen inay xiraan hadduu amarkooda u dul hadduu amarkooda u hoggaansami waayo wasiirka ayaana tilmaamay inuusan joogin da'dii la iibsan lahaa oo uu yahay jarnaal dalka iyo dadka wakhti adag soo samata bixiyey
waxaa jira saraakiil eh, militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iskugu jirto oo markii hore looga yeeray xamar qaarna horey ay u sii joogeen imaatinkayga markii aan maqlayn ay maq- la maqlayna dib loo soo celiyey oo la yidhi eh, ninkii odoga ahaa oo dhuumaal ahaa eh, degmadii buu soo galayoo kulamuu wadaaye ka gaadha Eh, qodobana loo soo dhiibay saraakiishii Eh, xoogaa yar oo bililiqo ahoo beryahan dadka lagu kala dilahayana eh, aan filahaya in jeebka loogu soo shubay saraakiishu way yimaadeen doolow bay ka soo degeen guddoomiyaha degmaday la kulmeen way soo gudbeen waxay igu yimaadeen shala subax eh, degmada beled xaawo afar sarkaal bay ahaayeen oo weliba anugu afartaba aan aqaano u dhashay gobolkan eh, muxuu ahaayey si fiican aan u garanay waa wada hadalnay waxay yidhaahdeen waxaan wadanaa amar qaldan waxaanan rabnaa inaan fulinno hay bal sheegaan ku yidhi amarka waxay yidhaahdeen eh, amarka nala siiyey waxa weeyo waa saddex qodob qodobka koowaad eh, jenaraal dhuumaal inuu ka baxa jubbaland oo cambaareeyo oo dowladda federaalka ah waxa ay waddo uu ammaano oo soo hoos galo laba hadday taa suuroobi inuu magaalada ka baxo saddex haddii taa la waayo in eh, asagoo xirxidhan diyaarad helikobtaraan keenaynaa in la keeno
dowladda federaalka soomaaliya ayaa isku dayeyso inay galaangal ku lahaato gobolka gedo taas oo weli u suurtageli la maamulka jubbaland ayaa sheegay inay weerartay diyaarad ku sii jeeda raaskambooni maamulka jubbaland war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in weerar culus ay ku qaadeen diyaarad ka baxday muqdisho kuna sii jeeday dhinaca deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in weerarka ay u adeegsatay lidka diyaaradaha islamarkaana ay carartay diyaaradii sida ay hadalka u dhigeen ciidamada maamulka jubbaland ayaa galabnimadii shalaytoo shantii iyo labaatan daqiiqo qoriga lidka diyaaradaha ku garaacay diyaarada shixnad u siday maleeshiyaad lagu abaabulay raaskambooni diyaaradda ayaa jihadii ay ka degi jirtay ka carartay kana sii degtay dhanka xuduudka kenya iyadoo markii ay duulaysana garoonka diyaaradaha raskamboni faraci deele kaga fakatay rasaasta ciidamada jubbaland ay ku rideen ciidanka maamulka jubbaland ayaa fariisin ka samaystay goobaan ka fogeyn garoonka diyaaradaha raskamboni waxaana ka go-an sidii loo soo afjari lahaa maleeshiyaadka xamar diyaaradda lagaga soo daabulay si ay qalqalgeliyaan amniga deegaanada jubbaland ayaa lagu yiri war-saxaafadooda soo saaray maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dabafuray istiraatiijiyadda bahda cadaaladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta dabafuray istiraatiijiyadda bahda cadaaladda soomaaliya oo halkudhageedu yahay dhismaha nidaam cadaaladeed oo loo siman yahay lehna daafurnaan iyo helitaan iyo isla xisaabtan istiraatiijiyaddu waxay salka ku haysaa mabda'a cadaaladda muwaadinka ay u adeegsato oo asaas ka yahay iyadoo u hilinaysa shacabka qaybihiisa u nugul sida haweenka iyo carruurta sidoo kale waxay si cad u qeexaysaa waddada loo maro dhismaha hanaanka cadaaladda isku dhafan la jaanqaadka nidaamka federaalka kuna salaysan qiyamka iyo dhaqanka diinta suuban islamarkaana tixgelinaya duruufaha iyo baahiyaha dadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in soomaaliya ay u diyaargaroobayso doorasho qof iyo coda islamarkaana la diyaariyey hanaankaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda soomaaliya xasan maxamuud bulaale ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay u diyaargarowday hanaanka doorashada qof iyo cod islamarkaana dalka laga hirgelinayo wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya arrinkaasi ay ka dhabaynayso islamarkaana ay ka fulinayso guud ahaan dalka soomaaliya horumarka iyo dadaalada dowladda ee ku aadan ee runtii eh, one man one vote in shacabka soomaaliya dib loogu celiyo xuquuqdoodii ay lahaayeen ay ku bixin lahaayeen ayna ku dooran lahaayeen codkooda qofka iyo hoggaanka ay u baahan yihiin dalkan inuu jiheeyo una hayo sterinka guud ee horumarka dalka soomaaliya waxaan sidoo kale runtii ku boorinayaa guud ahaan tolweynaha iyo dadka ummadda soomaaliyeedba in runtii ay ka qayb qaataan garbana u ahaadaan dowladdu waxay diyaarisay wax walba oo loo baahnaa in ay ku dhacdo doorasho one man vote shacabkana awoodda loogu celiyo haddii ahaan lahaayeen in lasoo diyaariyo shuruucihii iyo qaanuunkii xisbiyada guddiga doorashooyinka iyo haddii ahaan lahaayeen xeer nidaamayaashii ku hareereysnaa ama loogu talagalay in doorashada shacabka loogu celiyo haddii ahaan lahaayeen xukuumadda hadday ahaan lahaayeen baarlamaankii ee hadda ugu dambeysay runtii in guddiga doorashooyinka qaranka iyo xuduudooyinka ay dowladda soo saartay hadda waxaan u jeesanaynaa xilligii actionka waxaan u joogsanaynaa xilligii aan qaadi lahayn eh, tallaabooyinka qof walba oo soomaaliyeed uu u dadaali lahaa u raadin lahaa una soo bandhigi lahaa siyaasaddiisa dalka uu ku jihayn lahaa Eh, odayaasha dhaqankana waxaan runtii sidoo kale uga mahadnaqayaa inaad eh, dadaaladan aan bilaawnay ee lagu bilaabay maanteeto aan ku affurnay aanan ku daafurnay inaan eh, u diyaargaroobeyno in shacabka la weydiisto cod
warkii door dhegaystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah